abaar ibbiilaan ku darta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya keliya makeeg way bajaro udurka shimbiyoodka usnagadii ka usu dabar jar dadka ka nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya deegaana siduwin usunsaamay udurkaasi wayba ku mid ee deegaanka goofgudu shibeel ee gobolka baay oo maalin walba deegaankaasay yoonka dhimadayn ku badansidu qof udurkaasay waybasaasay u saray guddoomiyaha deegaanka goofgudu shibeel ee gobolka baay xuseen umar wardheere daawoyin badan ha jer shabanbiyad badan ha jer waliba dadweynaha meelada gamtaan hataanka doran waliya tahay shabanbiyeed oo maalme wali oo deegankaas hoos ku iskaban iskala danaayo iskala dhii iyo oon oo iskaban isla gaban abaarosaas iya gaban aawurka shabanbiyeedka shalay ii shalmay geradi geysayba walyaable dadka dhamaadi madiha talaa kuga badantay shabanbiyeedkaaska dhiibi ilaa aleumuumon iyo buurey manaasay duruha ku e nigmida gudaaji oo maarana beresi gudaaji madi laska bedar walaydimandi laska xisaabi dadoo lixdungi walee nagren todobaatan oo dhungu shalay geeka geekaas wala dhimidi majaraan shalay intii gaaskuhayti adiga yoonkiin ka badan yoonkiin ka badan afar qof shan qof a dhimadaasi dhinaga kale guddoomiyaha weliba usu sheegay intii gureen waroogi oo elalkii ka yareen deegaanadii hoos kolen deegaanka goofgudu shibeelow shabeelow duudinka intidhonyi konton iyo afar waroo ti walku badan oo yar yar yarka kodanaay waroogas halka noolay waroogas lamsinayaa araadas abaarka dhiidi war haliinto biika jaraan ma argaw waliba shibanbiyeedkaas iyonay oonkaas iyo abaartas iya eed yan lawa kakaarsana antaas idhaya jaran enoob ilaahay raala nagad abaartas iyonay oonkaas may waa olka dadku dhumaysta dhawi may dheernaa ol oon iyo abaar ya dheerna haatana shibinbiyada ninka darmi antaasibaya deegaanka dadweynahaas dhaba fadaana inila inka dambeyntii guddoomiyaha weliba usa o siindiray dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya intii dadkunsi degdegayo ha ka caawiyaan yeeri hata gabal raw raahol leeraw dado may fidhiye boqoli walbamo hoolalihaay hoola ku dhamaadano biyo eelka lay miile anfidhiyo oonkunkuoy waayesaase weliba miileedanka baasnaa isku jaran walantu korhaashiga misasaase oo maaragnan haninka beegi male aan wali sheegay maamulka koonfur galbeed iyo kan dawladda dhaha iyo hiyado samafalka wali in sheegay inti deegaankaasay gurmad degdega aan baahanyi aan taasdhidha taalan oon i baahan aan dheerta deegaanka goofgudu shibeel oo keliya ma eh meeliya eedkan saamayti abaarta wayba jara deegaano badan oo ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya ilaa iyo hatana ma jarta war gurmad adhadeersi deegaanadaasay